أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka duhurnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada duhurnimadana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kataayib al akhbaariya ayaa soo saartay weerar dhabagal ah oo lagu dilay ku dhowaad toban askari oo ka dhacay duleedka degmada buurhakaba maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bokool maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada gedo ayaa soo bandhigay arday aad u daayar oo ka qalin jebisay qiraa'aadka iyo kitaabada kadib munaasabad ka dhacday xarunta wilaayadaasi sidoo kale warkeena duhurnimo waxaad ku maqli doontaan warbixin uu qoray wargeys reer galbeed ah oo uu kaga faallooday kalsoonida ummadda soomaaliyeed ay ku qabaan ummaddooda
يا نصر أجدادي أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka duhurnimo oo kooban haatan iyagoo fisanna kataab al akhbaariya oo soo saartay weerar dhabagal ah oo lagu dilay ku dhowaad toban askari oo ka dhacay duleedka degmada buurhakaba waa muuqaal kooban oo galabnimadii shalay ay baahisay kataayib al akhbaariya waxaana lagu soo bandhigayaa weerar rabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada buurhakabo ee wilaayada islaamiga ah ee baay wuxuu muuqaalkan soo bandhigayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhabaha u galaya maleeshiyaadka murtadiinta islamarkaana rasaasta la beegsanaya waxaa sidoo kale la arkayaa bakhtiyada murtadiinta ee lagu dilay weerarka dhabagalka ah دمهم أنهارا هم ضلال ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرضا هدموا الدارا
wuxuu dhinaca kale muuqaalku soo bandhigayaa khanaa'im kala duwan oo hubka noocyadiisa kala duwan isugu jira oo ay mujaahidiinta ku qabsadeen dagaalka iyo sidoo kale mid ka mid ah gaadiidka cadowga
وجنوا جرما هتكوا العرضا هدموا الدارا لا تتركهم ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا
muuqaalkan ayaa qayb ka noqonaya muuqaalada soo bandhigaya dagaalada u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya maktabka dacwada wilaayada bokool ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku nool mid ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajida ee wilaayada bokool xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa dowradan waxay socotay muddo hal isbuuca waxaana lagu qaatay duruus kala duwan oo sharci ah oo wax badan ay ka faa'iidaysteen dadkii nasiibka u yeeshay inay dowradan ka qayb galaan munaasabadii dowradan lagu soo xirayay oo ka dhacday isla deegaankaasi waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin culummo waalidiin salaadiin waxgarad ganacsato iyo marti sharaf kale ugu horeyn mid ka mid a culummada deegaanka ayaa kelimad tawciye ah munaasabadda ka jeediyey
kelimaday kooban tahay insha allahu tacaala way banaa anas dardaaramo doonaha ilaahay inaynu ku obsanaa subxaana wa tacaala obsada ilaahay mayba ka koobantaa intii ilaahay awaamirtiis la qaado nawaahidiisna lagu dheerado imtihaalu awaamir illaah wajtinaabu nawaahiih ilaahay awaamirtiis walowsu dad faraawo oo kataabshiidha tisnay faraawo inuuna qaadanaan walaa alla noo reebo kataabshiidha tisnoo ka reebayna una ku hernaan malaaq xasan macalin liibaan malaaqa beesha macalin weyne oo munaasabadda ka hadlay ayaa dhankiisa kelimad dardaaran u badnayd goobta ka jeediyey marka maylana insha allahu tacaala een, kitaabkii hal wadoy sheekhaan sii wado doon hala dardaareeni ayla ku herneey nami hodin nafta malabla kiisheenoo dhan dhanla gargaaska aan roonyaa garastaan roonyaa malaridaan roonyaa malbedaha maka dhabaayo dhan la keera walgareer ay roonay taro wantu suuso isku dhaaf wantu maytee gagabo beesa dhan la keera tan suusaga in roon korkay oo jidoo tar akhyaar intoo meeka jara halla dhansadooy ayla kuhernay
qaar ka mida raggii dowrada ka faa'iidaystay ayaa soo bandhigay qayb ka mida duruustii ay qaateen muddadii dowradaasi ay u socotay خلقنا الله تعالى لنعبد وحده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما الوصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربك ربي الله ومن نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم وما دينك دين الإسلام كم مراتب الدين وما هي مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا كم أركان الإيمان وما هي أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ما هو الإحسان؟
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال الله تعالى إلهي ما يبليا فاذكروني أذكركم أننا سنهسي واشكروا لي شكري ولا تكفروني كفري ذنري الله سبحانه وتعالى قال الله تعالى إلهي ما يباري يا أيها الذين دولك آمنوا ولينا برمينو اذكروا الله إلهي هسا ذكرا هسا وكثيرا فرعبادا هسا ماذا ميبا تقول أراس عند الاستيقاظ من النوم درمودي مديسنا كبور أرقدان الحمد لله الحمد مهد لله إلهي سونايت الذي الله سو أحيانا هنن وليلته بعد ما أماتنا مدينة دمنك بعد وإليه إلى الله إلهي جاءنا الشور
sidoo kale waxaa goobta ka hadlay qaar ka mida dumarkii nasiibka u yeeshay inay dowradan ka faa'iidaystaan iyagoona codsaday in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah ee kor loogu qaadayo aqoontooda diineed asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal ashari baryaalkan iyo socday muddooyinkan toddobaatan ee dooriniin socotay dowradii arday safayle sharafleen ugu ibaadani samadomaan ugaaskan beelamaadin ku dareen oo ku socdo harakada mujaahidiin dooriinhiishaan dooriin kuqiib qaadan safayle sharafleen kuqiib qaadan aragte aad hatan may fadaane hoob ilaahay ar hatanin doorid markastala ninsaayo nanin kuramne fadaan hoob ilaahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mayba leeray hodan madhirow oo ka noolo deegaanka durmaro casharo badannana ku faa'iidaysan ilaahay maxad i shukru isku leh ilaahayan kamahadyacan cashar badanna ku faa'iidaysani tawxiidka i salaadana baraayan anim madkan haninkanaga dugsiga doorida madkastanan haniignaga oo una eedan ku faa'idaysan walbadana mogdo mogdanoo haay oo nin aftiinina ka jaraan oo barani hata maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa bilihii ugu dambeeyey dowraad taxano ah oo lagu qaadanayo culuum kala duwan oo sharciga u qabanayay bulshada ku nool deegaanada miyiga ee hoostaga degmooyinka xudur waajid iyo rabdhuure ee wilaayada bakool taasoo ay ka faa'iidaysteen kumanaan dadweynea
maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee wilaayada gedo ayaa soo bandhigay arday aad u daayar oo ka qalinjibisay qiraa'ada iyo kitaabada kadib munaasabad ka dhacday xarunta wilaayadaasi faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan cabduqaadir baani munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa loo qabtay arday soo dhammaysatay alqiraa'a walkitaaba oo da-aadoodu ay aad u yar tahay kuwaas oo ka waxbartay rawdada ibnu siriin oo ka mid a macaahidda ay gacanta ku hayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan qaybtiisa wilaayada islaamiga ah ee gado munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas wuxuu ku tartarsiiyey macalimiinta dadaalka ay u galayaan dhanka waxbarashada islamar ahaantana ay ku soo saarayaan jiilka soo koraya macallimiinta maanta tusaaleay noo noqdeen waxay noo sameeyeen wax maanta macalinka iyo ama dadka kaloo fiirsanaya dhammaan ay waxaa weeyaan ku dhisan karaan cidda marka macalimiinta oo dadka waxbarayso waxaa weeyaan yacni markay wax xaqiijiso ajarna way u tahay ardaygaasna mastawo fiican buu gaaraya waxaanu leenahay arrinkaasna waxa weeyaan ku dadaalno sidoo kale waxaa munaasabadda hadal ka jeediyey guddoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gado naqiib ibraahim
amhaashoodana allah noo badiyo ummadda waa la qaybsada maanta muslin iyo gaalo qolo walbaba dadaal waxay ku jirtaa inay dadka yararkoo jiilkoo soo kacaya ay qaadato marka waxaan leenahay annaga dhinaca annaga dadaalkanagan ilaahay baa garab nagu siinhayo ayagana ilaahay wuu ku dayacahayaa cid kasta oo gacanta u gashaba waxaan khasaare ahayn kama qaadahayaan walaayada islaamkana waa oga mahad celinaynaa ayadana saas oo kale dadaalaha ay wado oo maaragtay meel kasta iyo dadaalka ay wado qaar ka mid a waalidiinta oo munaasabadda goobjoog ahaa ayaa dhankooda boogaadiyey waxqabadka mucalimiinta iyo dadaalka ardadooda ay muujiyeen macalimiinta si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa wadaadadii dadkii hore oo soomaalida ahayoo dugsiyada baadiyaha waxaa leehi jiray macallin far iyo faataxa lagala haraa yacni cunuga hadduu far barto alqiraa walkitaab uu barto waxaan rajaynaynaa ardaygaas inuu xor noqdo wax akrin karo wax baran karo insha allahu tacaala aan lagu daydo insha allah waxaan rajaynaynaa madaarista kale iyo dugsi quraanada kalena inay ku daydaan rawdatan imsiniin insha allahu tacaala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kusoo celinaynaa ilaahay ha noo barakeeyo madrasada iyo maamulkeeda caruurtana kuwii wax fahmo oo kuwa kale iyo dhammaan fiiradooda iyo fahamkoodana alla noo siiso salaamullahi calaykum waraxmat gabagabada munaasabadda ardayda oo soo bandhigay bandhig cilmiyeed ayaa waxa ay goobta ka aqriyeen aayaadka qur-aanka kariimka qowlka allaah ee laga saxay nudqigiisa iyo sidoo kale axkaamtiisa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور munaasabaddan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee gado ay dardargelin dhanka aqoontaha ay ku sameynaysay macaahidda iyo goobaha waxbarasho ee kale ka jira wilaayadaasi gado markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin uu qoray wargeys reer galbeed ah oo uu kaga faallooday kalsoonida ummadda soomaaliyeed ay ku qabaan ummadooda waxaa inoo soo diyaariyey walaalkan cusmaan axmed duubo gunta hoose ee dowladda xarakada al-shabaab maxay kooxdan hubaysani ku heshay taageerada iyo shacbiyadda ayaa ciwaan looga dhigay warbixin uu daabacay wargeyska humanitarian taas oo si qoto dheer diiradda u saaraysa caqabadaha maamul ee ka jira soomaaliya iyo sida ay mujaahidiintu u noqdeen kuwa bixiya adeegyo dowladeed oo ka duwan kan kooxda riddada ee fashilka iyo musuq maasuqu hareeyey warbixintan waxaa qoray nin lagu magacaabo robert colojefeer oo ah cilmibaare ka tirsan xarunta daraasaadka baariis kaas oo si gaar ah ugu takhasusay arrimaha geeska afrika muddo sannadahana ka soo shaqeeyey soomaaliya maqaalkiisa ayuuna ku iftiiminayaa sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ugu guulaysatay inay dhisto maamul islaami ah oo sal adag u shaqeeya sida dowlad oo kale kana hufan kuwa dabadhilifyada ah ee ka jira dalka soomaaliya saameynta kooxda ayaan ku koobnayn oo keliya dhulka miigahe ay ku yeelaan saldhigyadeeda waxay si toosa u maamushaa ku dhowaad afar meelood meel ka mid ah caasimadaha degmooyinka soomaaliya waxayna wax ka maamushaa dhammaan deegaanada ku magacaaban dowladda federaalk ah ee ka baxsan maamul goboleedka puntland iyo midka isku magacaabay jamhuuriyadda somalilan daraasadihii ugu dambeeyey hay-adaha cilmi baarista ee madaxa bannaan waxay si joogtaha u muujiyaan in soomaalidu ay u aragto maamulka kooxda inuu yahay mid hufan marka loo eego nidaamka federaalka ee musuq maasuqu aafeeyey ayay leedahay warbixinta qoraagu mar uu ciwaan gaar ah ka dhigtay maxaa sababay in al-shabaab maamulkooda uu guulaysto ayuu isku dayayaa in uu soo gudbiyo arrimo dhowr ah oo keentay xukunka mujaahidiintu in uu baaho ayna ku qancaan bulshada soomaaliyeed isaga oo dhanka kalena isdultaagaya qodobo waaweyn oo ay xalinteedu ku guulaysteen maamulada ay dhistay xarakada kuwaas oo muddo dheer caqabad ku ahaa dowlad dhiska soomaaliya dagaalyahanadu waxay ku guulaysteen dhisida nidaam maamul oo dhammaystiran kaasoo uu fahmi karo baahiyaha bulsho iyo hirgelinta siyaasado joogto ah kooxdu waxay leedahay nidaamyo maamul oo faahfaahsan laga soo bilaabo juulooyinka ilaa heer dowladeed iyaga oo raacaya nidaamyo cad iyo hab isla xisaabtan u muuqda mid ka mid ah arrimaha soo jiidashada leh marka laga hadlayo xukunka al-shabaab waa nidaamka garsoorka maxkamadahooda islaamiga ah ayaa helay aqoonsi iyo tixgelin xitaa kuwa dhaliila iyagoo si deg deg ah go'aan u qaadan kara xukunnada ay soo saaraana laga hirgeliyo guud ahaan deegaanadooda si ka duwan maxkamadaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo dacwadahoodu ay gaaraan muddo sannado ah badanaana natiijooyinkoodu ku xirnaadaan xiriirka dadka awoodda leh amaba musuq maasuq garsoorayaasha kooxda al-shabaab waxay ku shaqeeyaan jadwal adag oo isdabajoog ah nidaamkan waxaa kor u qaadaya kalsoonida iyadoo aan la helin cid ka baxsan xukunka xitaa xubnaha sare ee kooxda ayaa lagu maxkamadeeyaa maxkamadahooda gaarka ah haddii lagu eedeeyo dembiyo bixinta ammaanka dadka ku hoos nool ayaa ah tiir kale oo muhiim ah oo ka mid ah qaabka maamul ee kooxda goobaha ay gacanta ku hayaan dembiyada iyo colaadaha beelaha waa kuwa aad u yar al-shabaab waxay si buuxda u xakamaysay rabshadaha kooxdu waxay muujisaa faham qoto dheer oo ku salaysan caqabadaha dhismaha dhaqaalaha soomaaliya al-shabaab waxay dhiirigelisaa isku filnaanshiyaha dhaqaale iyagoo ku boorinaya dadka in ay cunaan cuntooyinka gudaha laga soo saaro halka ay ka isticmaali lahaayeen badeecooyinka lasoo dhoofiyo sida bariiska iyo baastada sidoo kalena ka diga cuntooyinka warshadaysan iyo cabitaanada fudud ee ay ku jiraan kiimikooyinka oo ah badeecooyin sababa caafimaad darro oo dibadda laga keenay kooxdu waxay xakamaysaa dhoofinta dalagyada iyo soo dejinta si aysan suuqyada gudaha ugu dhicin waxyaabaha wax u dhimi kara dhaqaalaha gudaha waxaana qaar ka mid a degmooyinka ay maamusho ka socda kobac dhaqaale oo ka koritaan badan meelaha ay dowladda gacanta ku hayso ilaalinta deegaanka ayaa ah mid ka mid ah hal abuurka lama filaanka badan ee maamulka al-shabaab kooxdu waxay soo rogtay xeerar deegaanka oo dhammaystiran oo ay ku jiraan mamnuucidda jarista geedaha samaynta dhuxusha iyo isticmaalka bacaha mar ay warbixintu soo hadal qaaday sida maamulada ay dhistay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ugu jawaabaan baahiyaha degdeg ah ee jira sida abaaraha ayuu qoraagu sheegay adeegyo loogu gurmanayo bulshada waxna loogu qabanayo xaaladaha taagan al-shabaab waxay horumarisay awoodda nidaamka bini'aadinimo kaas oo shaqeeya isaga oo ka madax bannaan nidaamka gargaarka ah ee caalamiga ah abaarihii dhacay intii u dhexaysay laba kun koob iyo toban ilaa laba kun lab iyo toban ee ay ku dhinteen in ka badan ruwac milyan qof ayay al-shabaab waxay xoojisay awoodda gurmadka bini'aadinimo iyadoo maalgelinta ugu weyn ka hesho sakada laga ururiyo dadka deegaanka intii lagu guda jiray abaarihii laba kun toban iyo toddobadii oo halis gelisay in soomaaliya ay ka dhacdo macluul guud ma jirin kiise dhimishaah oo laga soo diiwaangeliyey goobaha ay al-shabaab ka taliso taas oo muujinaysa in dadaalada gurmudku ay ahaayeen kuwa wax ku ool ah oo aan keliya ahayn olole suuqgeyn ah mas-uuliyiinta al-shabaab waxay si joogtaha u sheegaan in caawimaadda cunnada reer galbeedka ay carqaladeyso suuqyada gudaha iyo in ay niyajab ku tahay wax soo saarka beeraha soomaaliya waxay ku adkaysanayaan in hay-adaha gargaarka ay ka shaqeeyaan in ay ka iibsadaan cunnooyinka beeraleyda soomaalida halkii ay ka soo dhoofin lahaayeen beeraha reer galbeedka haddii cuntadu aan la helin waa in laga soo iibsadaa ganacsatada deegaanka sidoo kale al-shabaab waxay ku doodaan in mucaawinada bilaashka ay sababi karto in soomaalidu ay noqoto kuwa ka cajisa wax soo saarka dalka iyadoo la aaminsan yahay in gargaarka bini'aadinimo ay tahay xeelad ay reer galbeedku ku doonayaan in ay ku kordhiyaan ku tiirsanaanta bulshada soomaaliyeed ee gargaarkooda ayaa lagu yidhi warbixinta uu daabacay wargeeska the niyuha humanitarian mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee haystay shacabka soomaaliyeed iyo dowladnimada ayaa ahayd qabyaaladda iyo kala qaybsanaanta warbixintu waxay sheegaysaa in al-shabaab ay ku guulaysteen in ay xalliyaan dhibaatadaasi oo ay isku soo dumaan bulshada ayna meesha ka saaraan dagaaladii ku salaysnaa qabyaaladda waxaa laga yaabaa in guusha ugu muhiimsan ee al-shabaab ay gaartay ay tahay in ay maamusho qaabdhismeedka bulsho ee aan ku dhisnin qabiilka tan iyo aasaaskii dowladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol iyo lixdankii heebta qabiilku waxay ahayd mid saameyn weyn ku lahaa siyaasadda soomaaliya taas oo qayb ka qaadatay burburkii dowladdii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii waxaana ay caqabad ku noqotay dadaaladii dib u dhiska ee xigay al-shabaab ayaa markii ugu horreysay taariikhda soomaaliya iyadoo xukumaysa shareecada islaamka meesha ka saaraysa sharciga qabiilka iyo xiriirkiisa tani waa isbeddel asaasi ah ayuu leeyahay falanqeeyaha qoray warbixintan isaga oo gabagabadii maqaalkiisa ku sheegay in mujaahidiintu ay ku guulaysteen in ay dhisaan nidaam maamul oo sidii dowladda u shaqeeya kaas oo bulshada soomaaliyeed badiil kaga noqday kuwa maamulada maqaarsaarka ah taasoo keentay in maanta wiilasha ummadda ee halgamaya ay yihiin rajada keliya ee ay sugayaan ummadda soomaaliyeed ee ku nool waddanka iyo bannaankiisa
warkii duhurnimo ee maantana dhegeystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh